إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحsaan إlى yوم الdiin ama bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii taysiir اlusuul ilaa qawaacid اlusuul wa macaaqid اlfusuul gaar ahaan alusuul almukhtalafa usuusha la daliishigooda laysku khilaafsan yahaan ku soo dhex jirnay asalkii ugu dembeeyey istislaax ayaan soo gaarnay almaslaxa mursala saddexa loo qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa saddex daruuriyun wa xaajiyun wa taxsiiniyun saddexdaas ayaa loo qaybiyaa xaajigu nooga bilaabanaa imaa daruuriyun wa imaa xaajiyun mid xaajo loo nisbeeyey inuu yahay haadaakan huwa darbu waa nuuci nuuca ahaanii oo labeeya nuucaasoo min almasaalixi masaalixdii ka mida masaalixdii almursalati oo la irsaaliyey wa huwa nuucaanu alxaajiyu waa midkii xaajada loo nisbeeyey nisbatun hiya xaajigaas magacaabidaasu nisbatun waa nisbo ilalxaajati baahin loo nisbeeyey wa huwa xaajigu alladii waa midka tadcuu ay u yeerayso ilayhi xaggiisa alxaajatu baahida iyo watawsicatu waasicinta cala annaasi dadka loo waasiciyo iyo wa rafculxaraji dadka in laga dulqaado dhibka wain kaanad haba ahaato hiya xaajadaasu wain kaanad hiya xaajadii haba ahaato laa tasilu midaan gaarayn ilaa rutbati daruuriyaad daruuriyaadka rutbadooda walxaajiyaati xaajiyaadka waalxaajiyaatu xaajiyaadku jaariyatun waa mid ku dareersatoo ku socota filcibaadaati cibaadooyinka ka ruqasi sida ruqsooyinka lilmariidi loo ruqseeyey iyo walmusaafiri kaasoo kale la yidhaahda mar kastaba waa inaad ogaataa haddii lagu yidhahdo daruuri daruurigii laba u qaybsamaa daruuri mansuus ah oo aayad iyo xadiid nasgareeyeen sida kuwii aan soo miisaalaynay oo xifdu ddiin waalnafsi waalcirdi waalnasli waalcaqli waa daruuri mansuus ah iyo daruuriga nuucaasoo kale noqaayo marka midka mansuuska oo maslaxa mursala maaha isaga mursala maaha waa maslaxa oo muqayada bilictibaar xaajigu labadoo kale u qaybsamaa xaajiyun oo mansuus ah iyo xaajiyun hayru mansuus ah midka maslaxa mursalaha waa midka hayru mansuuska taxsiini marka la yidhahda taxsiinigu laba u qaybsamaa taxsiini mansuus ah oo nas ku dhawaaqay iyo taxsiini maslaxa mursalaah mar kasta marka marka la sharxaayo waxaa la miisaalinaa in badan oo ah kuwii nasku ku dhawaaqay marka marka saddexdoodaa waxa weye wa sidaa u kala qaybsamaa oo daruurigii waa mansuus iyo hayru mansuus oo maslaxa mursala ah xaajigiina waa mansuus iyo maslaxa mursala taxsiinigiina waa mansuus iyo maslaxa mursala saddexdu u kala qaybsamaa marka hadda musaafirka iyo mariidka rugsooyinka lasiy waa mansuus waa mid mansuus markaasuu uri waalxaajiyaatu xaajiyaadku jaariyatun waxay ku soconaen filcibaadaati cibaadooyinka ka rukhasi sida ruqsooyinkaoo kale lilmariidi mariidka xaalay u sugnaadeen iyo walmusaafiri wa filcibaadaati caadooyinkana xaajiyaadku waa ku socdaan wadaalikaasu milu ibaaxati sayr wadaalika milu ibaaxati sayr ugaarka bannaynta ugaar ugaarashada dhe asayd laba macno ku dhacaa marna waxaa loola jeedaa daatadii la ugaarsanayey oo waa jinsigaas jinsigaasoo dhan magaciisii waa marna waxaa loola jeedaa saydka waa masderkiiyo saada waa ugaarsaday iyo saydu waa ugaarsanaa saydan ugaarsa labada marka maanta haddeer waxa weyn masderkiyaa loola jeeda wa fil aadaatina waa ku dareersada wadaalikaas milu ibaaxati saydi ugaarashada bannaynta sharciga banneeyo kale in la ugaarto sharcigaa banneeyey waana shay loo baahan yahay oo dadaanba wax kale haynba dadaanba wax kaleba haysanba oo ugaarku nool ah ama badda ha ka ugaarteen ama biriga ha ka ugaarteen haddii la yidhahdo marka lama ugaaro karo loo dhammaanma nafta u go'ime diinta u baabi'ime laakiin waa loo dhibaato ila boqolaal qof aba noloshoodu ku tiirsanta waa sabab ay u tahay watamatuci wa milu tamatuc in lagu raaxaystoo kale bilxalaali xalaasha xalaashaasoo min adayibaati dayibaadka ah allatii dayibaadda yumkinu ay suurtagal tahay an yastaqniya canha lisaanu inuu ka deeqtoono walaakiin bishay inuu ku deeqtoonaana shaygoo min almashaqati dhibaataa waxyaalaha dayibaadka oo sharcigu oggolaaday qudaarta iyo faakihaadka iyo waxyaalahaas in la cuno oo sharcigu banneeyey waa xaajiyaad sababtoo ah hadduu insaanku iska daayo waa u noolaana laakiin nolol dhible weeye wa fi lmucaamalaati wayajri wahiya xaajiyaadka dhe jaariyatun waa mid ku dareersanayda dheh wahiya xaajiyaadkii jaariyatun waa mid ku dareersanayda filjinaayaat dhiigagga kalqisaamati kalqasaamati qasaamadii oo kale wa filmucaamalaati wahiya xaajiyaadkii jaariyatun waa mid ku dareersanayda filmucaamalaati mucaamalaalka mucaamalaadka ka tashriici caqdi listiijaar kirada caqdigeeda caqdigaa jidaynta la jideeyoo kale in wax la kala kiraysto waa xaaji aadaa loogu baahan yahay daruurina maaha oo daruuri ma gaarsiisna oo haddii la yidhaahdo wax kiraa lama kala kiraysan karo naf u go'imi laakiin waa la dhibtoona xayla qof walba guri dega male qof walba gaarigu ku socdo male qof walbaaba diyaaradu meel ku aada male haddii la yidhahdo wax la kiray kara lama ah waxay noqonaysaa guri inuusan degin ilaa qof leh ama la siiyey maahan ousan gaari meel ku aadin ilaa qofkiila iyo qofka la siiyey maahane waa aad ousan waxa weeyaan qofkii marka waa la dhibtoona waa dhibtoona daad war badana meel ka gadato gaargacna ma kegeysan kartid dilayda ama qaad ama meesha uga tag saad ku geysaleed adaa yaqaan qof walbaa gaargacna ku qaata ma leh waa arrin aad loogu baahan yahay sharciga waa jideeyey marka mucaamalaadka marka waa gala waana haddee nafa u go-yda la dhihi maaha haddeed aan la jidayn ka tashriici caqdi listiijaar kirada caqdigeeda jidaynta la jidaeyoo kale walmusaaqaat isla waraabsiga oo kaleeto qofaa dhul leh oo geedo waaweyn timir meel ugu yaalliin ama cambe ama muus amase waxa weeyaan liin geedo waaweynaa meel ugu yaalla waa inuu yidhaahdo waraabi beertan wixii ka soo baxan intaas kaa siina kii shaqaalahana waa ku noolaana inta ka shaqaystuu dhaqaale ku helaa kii dhulka lahaana inta dhulkiisa laga shaqeeyu dhaqaale ku helaa laakiin haddii la yidhaahdo qofna qof lama waraabsan karo qof walba beertiisa kama shaqayn karo ninka hantida lahaa beertiisa ma waraabin karo kama shaqayn karo kudhibtoona waa ku dhibtoona laakiin u dhimama haddii la yidhahdo kuuma bannaana waxay noqonaysaa inuu asagu la rabto marka u dhimama laakiin waa u dhibtoona musaaqaad waa saa walqiraadi faa'iida wadaagga qiraadka waa inaad qof inta lacag u dhiibto tiraa faa'iidadaad ka soo saarto boqolkii intaasaad leed anna intaasaan leed waa faa'iida wadaag marka waa shay loo baahan yahy dadna dhaqaalihii hayaan dadna oqoontiii hayaan haddii la yidhaahdo qof ku shaqayn jir karaa ma jira xoolo uusan lahayn ee qof wal asagoo ku shaqaysto loo dhammaama loo baabi'ima waa laakiin waa loo dhibtoona boqolaal qofaan oqoonbaad meelay u dhaqaajiyaan maalka boqolqaal qof ayaa caqligii iyo cilmigay ku shaqay lahayd taqaan laakiin xoolay ku shaqeeyaan aan hayn marka dhibaata u imaanay laakiin loo dhimama way salaami hormariska oo kale hormariska salamka waxay tahay qofkan badeec u baahanya lacagtii hayaa waqti hebel u baahanya saddex bilood kadib qofkaanu uu hormarinaa uu leeya lacagtan qaado waqti hebel waxaad ii keenta badeecada sidaas iyo sidaas iyo sidaas kanuna maanta badeec lacag u baahanya uu ku shaqaysto badeecad ku soo degsaday marka waa isku baahan yihin labadooda dii layidha ha la joojiyo waxa weeyaan oo la xarimi lahaa waa la dhibtoola laakiin waa looma dhinteen waa xaajiyaad marka wa filjinaayaati wahiya xaajiyaadkii jaariyatun waa mid ku soconayda filjinaayaat dhiigagii kalqasaamati sida qasaamadii oo kale qasaamada waxaa yidhahdaa qof haddii qof lagu eedeeyo inuu dilay hadduu qirto hadda waaba iska cadda haddii markhaati cad oo loo helo ugu yaraan laba nin oo qadcan uga markhaati kacda si cadna waa iska cadda waa dow laakiin haddaan labadaas midna lahayn oo laba ninna lama hayo asna ma qiran calaamado badanaana muuqda sharcigu wuxuu jiray waxa la yidhaahdo haddii calaamado waaweyn la helo qasaamo calaamada haddii la lakiin shardi waa calaamada in la helo calaamadii maxaa ka mid a qofkan toorray dhiig leh uu guri kala soo baxsan indha caddaynaya dhiigguna ka disleey waa la galaysaa ninaa gowracay lama dhihi karo khalaas isagaa dilay laakiin calaamadaa la hayaa lagu tuhmi karo calaamadaa lagu tuhmi karo ama waxay ahayd ninkaa ninka isagoo raadsa ayaaba la ogaa warniyo ninkaasaa meelan ka galan la'ay war meelan ka galan la'ay markaasaa ninkii oo yaalla iyo ninkiioo sii ordaya halkaa oo neeftuuraya aa la ah waa calaamad la tuhmi karo waa calaamad ama caruur iyo dumar iyo dad banaa hereeda ninkaasaa ninka dilay waa arkayna annagu markuu dilaayo dumar badan iyo carruur badanaa sheegeen waa calaamad laakiin markhaati ma dhammo calaamadahaasoo dhan sharcigu wuxuu waa ictibaariyo markhaati ma dhamma laakiin maxaa la samaynaa qofka dhiiggale maahan qofka dhibaatada geystay aa laleeya konton goor dhaaro konton goor hadduu dhaarto xariganta loo xulaa loo dhiibaa laleey ka qaado diyadii culimmada gobole waxay leeyin waaba qisaaso kale hadduu rabo laakiin qisaasta layskuma waafaqsan marka qasaamaa la yidhi haddii qasaamadaas aan la jirayn dad badana inta dad laayaanay ku fakalahayo laakiin dad badan laakiin sidii waxa weeyaan haddaan xataa markhaati cadlahayn iyo qiraal si uun wixii calaamadaha naftu ay ku qaalib noqonayda dannigeedu marka la arko si wax loogu qabto ayaa qasaamo la jireey wa darbi diyati wa ka darbi diya waa diyada yeelisteedoo kale calal caaqilati la yeelay xaajiyaadka waxaa ka mid ah waxyaalaha sharcigu jireeyey qof si khadda ah hadduu qof u dilo uma kasin uma kasin uma kasin laakiin si khadda ahu u dil kuma talagelin uu islaha ugaar dilo markaas ama meel ku shiif garay markaas xabadda inta gudubtay muslim ku dhaco diyadaa laga raba diyadaasna qaraabadiisaa lagu leeya ilaahay ku waajibiyey qaraabada ilaahay ku waajibiyey maahan sida qabaa'ilku hadda u shaqeeyaan oo ah midda camdiga iyo midda khada'aba waa wada baxayna taasu waa ilaahay lala dagaalamayo ilah la dagaalam wey cabdi oon bannaanka la soo dhigo maxaa yeele ilaahay waa kala duwan labadooda middaan camdigaa haddiiba layidha tola wada baxaa maqsadkii ilaahay uu diinkan u soo dejiyaa la baati'inaa ilaa maxaa la rabay midda camdigaa in laydhaha qofka aday kuu koobanta haddii lagu qisaasaa haddii lagu yidhahdo xataa waa lagaa cafiye maahan tolka in la saaro ma bannaana waa baabi'in diinad haddii la tolka la saaro haddii la cafiye xataa sababtoo ah waxa weye waxaa la rabay culayskan qofku asagu inuu dareemo in asaga loo mooro duugaa la raba oo xoolihiisa la xaraasho oo saas diyada uu ku baxsho waa tuugsa kara asagu waa u bannaanta bal walaalow diyadaasa laygu leey ila bix waa lai cafiyey walaalaw ila bix laakiin in laydhaha odayaasha u aruuraaya iyadiyo amdi ah macnaheeda waa maxay culayska ilaah ugu talagalay in qofkan la saaro si dimaadu u badbaado culayskiyaa meesha laga saara qofkan culays ma saarna asaga dadku lamid baqaarkiisuu jira dantiisuu jira tugaankiisuu jira isbaaradiisuu taaganya diyadiina tala aruurinaya marka maqsadkii dhammaa oo ilaahay u jireeyey qofkan qisaasta iyo dhiigga in asaga lagu gaar yeelo oo ah culaysku asaga ha koro dimaadu saasa ku badbaado culayska annaga xaladka u garacnayo ka qaadnay wey marka waa diinla dagaalka ugu sharbal oo odayaashu ka shaqeeyaan in la yidhaahdo diyada camdiga iyo khadda waa wada baxayn tolku waa wada baxaan isku mid wey labadooda isku mid laga dhigo ilaahay kala duwan xasbuna allah marka middaas khadda ah marka in la saaro in la saaro midaas hadda ah tolka waa xikmad weyn xaala miskiinkan kuma talageli inuu qof dilo culayskaas marka in lala qaybsado oo tolku la qaybsado waa arrin baahi weyn loo qabo caaqilada sharcigu ma xadi intii diyo bixi kartaa la raba wixii diyo un bixi kara wixii diyo bixi kara la raba qofka ayadoon culays la saarin diyadana dumarka lagama rabo fuqarada lagama rabo inta hantida haysataa laga rabo bis intaasoo waxaa rabaa oon waxa weyn culays waxaan ku ahayn marka inay isla bixiyaan waxaan culays ku ahayn inay diyada ku qaybsadaan laba caaqilada sharcigu ma dhihin intaasaa diyo isla bixi karta wa ka tasliidi lwariyi waa weriga sallididiisoo kale calaa taswiiji guurinta lagu sali calaa taswiiji saqiirati saqiirada guurinteeda lagu salliday litaxsiili lkufi kufkii soo xasilinteeda darteedna loogu salliday khiifata alfawaati inuu dhaafo cabsi laga cabsaa darteedna loogu salliday miitaalka uu maatinku bixiyo xaajiga u bixiyo waxay tahay sharciga islaamku wuxuu banneeyey gabadha haddii ay saqiir tahay bikrana tahay waa laba shardi waa saqiira waana bikra weligeedaa nikaaxi kara weligeeda ayaa nikaaxi kara biduuni idniha isagoon waxba weydiin ilaa saqiira sharciga islaamku maba ictibaariyo qowlkiisa qof saqiira rag iyo dumar midna qofku hadduu saqiir yahay idan ma leh qowlna ma leh qowl sharcigu ictibaariyaho ma leh qof saqiira mar hadduusan qowl lahayn lama yidhi weligiyaa nikaaxi kara macnaheedu waa in weligu nikaaxi karo biduuni idniha daliilna waxa weeyaan caaisho guurintii abubakar guuriyey iyadoo lix sano jirta lix sano markay jirto waa saqiir saqiirkuna qowl ma leh shareicada islaamka saas darteeda culummada bacdigood ijmaacaad ku soo naqliyeen gabadha laba shardi hadday leedahay in weligu nikaaxi karo waa shardiga koobaad waa saqiir inay tahay shardiga labadna waa inay bikrata hadday saqiiro aysan ahayn oo ay qaangaar tahay ayna garoob tahay oy fayibad tahay waa ijmaac inaan la nikaaxi karin idan la'aan oo weligma nikaaxi karo idan la'aan ayaduna ma guursan karto idan la'aan oo weligu hadduusan nikaxin labana ma guursan karto labada waa iskaashada unbaa guur ka imaan kara marka hadday saqiiro tahay bikro tahayna waa ijmaac in weligu nikaaxi karo isagoon idan weydiin maxaa soo haray midda laysku khilaafsan yaha soo haray oo ah waxa weyan gabadhii waa qaangaar waana bikr waana qaangaar ma la nikaaxi kara idan la'aan mise lama nikaaxi karo nabi maxamed wuxuu yidhi yaa la nikaaxin idan la'aan nabi maxamed wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam laa tunkaxu bikru xataa tusta'dan ilaa idan la weydiiyo lama nikaaxi karo marka ciladuna waxay tahay waa bakaarada iyo siqarka labadaas weeye waa labadaasoo laysku daray qowlka sawaabkaa labadaas cilladu waa murakaba marka weliga waxaa loogu ogolaaday gabadha saqiirada ah inuu guuriyo idan la'aan waxaa loogu oggolaaday haddii la yidhaahdo qaangaarkeeda ha la sugo nin kuf ah oo u laa'iq ah oo ninkii gabadhan ku habboona ah haddii la arko oo ayada idan ma leh oo lama dhigi kara hala weydiiyo haddii la yidhahdo ha la sugo ninkaa waxaa dhacda inuu dhaafo oo mid kale iska guursado ee tusaalena waxaa kugu filan caaisho markii nebi maxamed uu soo doonay sala allahu calay wasalam caaisha markuu soo doonay nebi moxamed sala allahu calay wasalam haddii la yidhaahdo marka ayada idan male ha la sugo waxaa dhacda nabigu mid kale inuu iska gursaa dhici kari lahayd soomaa oo uu kufkaasu seego marka si cabsi laga cabsanayo ninkaas munaasibka oo inuu seego aa sharcigu ugu ruqseeyey idan la'aan inuu guuriyo waa arrin marka aad loogu baahan yahay oo fursad seegayda weeye laakiin ma ahan daruuri oo hadduu seego mid kale ilahay inuu siiya dhaco daruuri maaha laakiin waa xaaji wa ka tasliidil weliyi waa weliga lagu sallidoo kale calaa taswiiji saqiira saqiirada la guurinteeda litaxsiili lkufi si kuf loo soo xasiliyo khiifata alfawaati liajli khiifati alfawaati dhaafid uu dhaafo cabsi laga cabsanaa haadaakanu miaalu musanifu waa musanifka miaalkiisa limaa shayuu ku miaali yaqacu dhaca fii rutbati alxaajiyaat xaajiyaadka darajadooda wa huwa shaygaasuna tasliidul weliyi waa weliga lagu salliday calaa taswiiji saqiira saqiirada inuu guuri karo liyakhtaara lahaa si uu ugu dooro alkufa fa inna haadaakan xukunkaas oo tasliidkaa wa in kaana ha ahaado laa daruurata wax daruura ilayhi isaga mid aysan u sugnaan laakinahu tasliidkaas yuxtaaju ilayhi waa loo baahan yahay litaxsiili ilkufi si kufka loo soo xasiliyo khawfan liajli khawfin cabsi darteeda lagu baahan yahay min fawaati inuu dhaafa laga cabsanaa saasa laga cabsanaa ow taxsiiniyun ama waa mid wanaajin loo nisbeeyey uu yidhi maatinka matniga leh ow taxsiiniyu daruuriyu ow xaajiyun oo tasciib maslaxadii waa saddexdaas mid ow taxsiiniyun mid wanaajin loo nisbeeyey inay tahay maslaxadii wadaalika mihaalkii kal weliyi waa weligoo kale fi nikaahi xaalu ahaaday weliga gabaru ma guursan karto sharciga islaamka iyadoo weligeedii guurin xataa midda qaangaarka xataa midda garoobka ma guursan karto iyadoo weligeedii guurin iyadoo weligeedi guurin marka sharciga xukunkaas jidaynta uu jideeyey maahan daruuri xaajina maahan taxsiiniya laydhahda ilaa taxsiiniga waa waajibaadha ka mid a taxsiiniga laftigooda waajibaadha ka mid a waxaa ku jirta waxay tahay haddii laydhaha gabadhu ninka iyadu rabto ha guursato waxaa muuqanaya gabar oo nin dhahayda haye waa ku guursaday waa ku rabaa waa ku guursaday tawaqaan wax laydhaha ka muuqanaya uhiloobid ay nin u hilowday oy ka daba dhacday taasuna wax gabadha muruu'adeeda iyo sharafteeda u laa'iqa maaha waxaa fiican in ha ka xigsadaan oo gabadhiyo gurigeeda joogta ma lagu guuriya inta hoos loo yidhaah hadday ama dholla caddaydo amay tidhaa hallay guuriyo ta la soo tago markaas raka wada hadla guurka ee goobta lagu xidho ee gabar inay inta goob soo fadhiisato tidhaahdo haaw haahoo haahoo waa ku guursado waa ku rabaa xoogaa qurux maaha quruxdu waxay tahay gabadha la asturo gurigeeda ay joogto oo waxa weyaan ha ka wada hadlaana saas loo nikaaxiyo oo sidaasaa quruxdii ah oo sharaftii marka waa taxsiini xukunkaa taxsiiniga hadda waa naginir mid kasta taxsiinigan haddaan sheegana waa mid nas ah waa mid mansuus ah oo la nasgareeyey ee maslaxa mursalaa maaha hadhow maslaxa mursalaa oo taxsiiniga waa midaas midda lamidkaha lagu leeyahy ow taxsiiniyi wadaalika miaalkii kal weliyi waa weligoo kale fi nikaax nikaax dhexdiisa xaal u ahaaday shurica shurica waa la jideeyey siyaanatan liajli siyaana ilaalin darteedoo lilmar'ati haweenayda laga ilaalinaa can mubaasharati alcaqdi caqdiga inay la baashirto mubaasharada addaalli ee tusaa cala almayli ee u leexasho ila rijaali rag ay u leexatay iyadii toos ula baashirto waxa weyn inay ragga u hilowday oy ka daba dhacday aa ka muuqani siyaanatan ilaalin darteeda loo jideeyey lilmarati haweenaydaa laga ilaalinaa can mubaasharati alcaqdi caqdiga inay la baashirto iyadu toos ay caqdiga u xirto mubaasharadaasu addaa litusaa calalmayli in loo leexdo ila rijaali ragga fa haadaani labadan dambe haadaani wuxuu ku ishaaray xaajiyun oo taxsiiniyun labadaas fa haadaani labadan laa yutamasaku bihimaa lama qabsado biduuni aslin asal la'aan bilaa khilaafin khilaafna biduuni aslin biduuni daliili macnaha labadan mid kastaa xaajigii gabar waa mansuus gabalna waa maslaxa mursala taxsiinigii gabal waa mansuus gabalna waa maslaxa mursala taxsiiniga mansuuska haddee shaki male in lagu dhaqmaayo waa waajib waa diin xaajigii mansuusana waa lagu dhaqmaayo laakiin shaygaanu waa xaaji oo daruuri ma gaarsiisne shaygaanu waa taxsiiniyo daruuri ma gaarsiisne nasna looma hayo maya xukun laguma dhisi karo xukun laguma dhisi karo marka bilaa khilaafin tawiilina khilaaf waa ku jira bilaa khilaafinta nadaraa ku jira waa arki doonaa sharaxee maalig wuxuu leeyahay waxa weye xaajiyaadka waa lagu dhisa axkaamta oo weliba maslaxa mursala ah iyo nas lahayn sharac qowlii ow taxsiiniyun ama inayta maslaxadii mid taxsiini loo nisbay wanaajin haadaakan huwa darbu waa nuucii darbigii ahaani ahaaliu ay saddexeeyey nuucaasoo min almasaalixi masaalixda ka mida wahuwa taxsiiniyu waa taxsiiniga nisbatun hiya magacaabidan tasmiyadaanu nisbatun waa tiirin ama nisbayn ilaa taxsiini wanaajina loo nisbeeyey iyo watasyiini qurxin wa huwa nuucaanu maashay weeye laysa daruuriyan aan mid daruura loo nisbeeye ahayn walaa xaajiyan mid xaaje loo nisbeeyen aan ahayn walaakin muraacaatuhu la ilaalintiisu min makaarimi alakhlaaq akhlaaqda kuwooda wanaagsanay ka mid tahay wa maxaasini alcaadaad caadooyinka kuwooda wanaagsanay ka mid tahay wahuwa nuucaanu jaarin waa ku dareersadaa filcibaadaati cibaadooyinka wadaalikaasu milu mutlaqi tandiifi isnadiifinta guud oo kale weeye wa akhdi ziinati iyo qurux in la qaato qurux in la qaato waa shay ilaahay amray khuduu ziinatakum cinda kulli masjid oo kale wataqarubi milu taqarubi sida ilaahay in loogu dhowaadoo kale binawaafili sunnooyinka diintii u baabi'i me nuqsaan weynna u nuqsaami me laakiin xoogaa nuqsaanaha gelayba haddii sunnooyinka qofku ka tago wa fi lmucaamalaati wa huwa nuucaanu jaari waa ku soconaa fi lmucaamalaati mucaamalaadka wadaalika mihaalkii kalmanci diididda la diidoo kale weeye min bayci najaasaati najaasaad in la galo najaasa ma gadanto najaasu ma gadanto beecoodna ma ansaxo ma gadanto iyo walkala'i daaqa in daaqa oo dadka ka dhexeeya duurka ku yaalla la gado waa daaqa duurka ku yaalla oo dadka ka dhexeeya kaas weeye ee haddaad soo gudato adugu caws waa gadane markaad gurato adaada milkiyey waxyaalaha dadka ka dhexeeya waxaa lagu milkiyaa inaad qaadato xaabadaas la shito dadka ka dhexeeya duurka markay taallo ma dhihi kartid duurkaan xaaba ka gurashadeedu waa intaas lacaga oo dadka kama gedi karta iyadoo meesheedii taallo ille kamaba xigtid xaabgade laakiin haddaad inta adugu tagto habadii soo gudato halkaan dhigato xalaashaada wey adaana iska leh cawska haddaad soo gudato adaa milkiyey biyaha dadka kama gedi kartid dadkaad la leeda laakiin fiiri biyihii meeshan ku jira wartaan ku jiray ama eeggan ku jira ama balligan ku jiray ama baraagtita baraag ninaaba leh iska daa meelaha dadka ka dhexay biyi ku jiray haddaad aduu weel soo darato soo qaadato ood meel keensato alla iskale waa gadan karta markaa daaqa luu leeyahy lama gadi karo waa daaqa oo dadka ka dhexeeya lama gadi karo wa filcaadaati wa huwa nuucaanu jaarin waa ku dareersanaa filcaadaati caadaadka ka aadaabilkalaami sida hadalka aadaabtiisa iyo wadacaami cuntada aadaabteeda iyo washaraadi cabitaanka aadaabtiisa midigta lagu cuno bisinka loo qabto dhexda aan laga cunin wa kalictidaali in la dhexdhexaysto filmadaahiri muuqaalada qofka labiskiisa dharka la yaabaho dadka ka duwan waa inuusan qaadan oo fawgu shuhraa waana inuusan isdullayno haddii ilaahay waxsiiye uusan wax oo dilfaha wasaq badan qaadan meel dhexdhexe waa inuu iska dhexdhexaysto waa inuu dhexdhexaysto waliqtisaadi wa kaliqtisaadi in la dhexdhexaysto filmasaarifi biilalka biilalkana waa in la dhexdhexaysto duuna israafin xadgudub la'aan walaa taktiirin ciriirin la'aan oo waxaa la rabaa biilka inuusan noqon shay iska xadgudub oo subaxdii waxa weye subaxdii suqaarka iyo rootiga godka lagu soo shubo barqadii caawina baasada godka lagu shubo waxa weeyaan taas waa xadgudub waxa waa xadgudub wey laak ciriirinna oo ilaahay oo u waasciyey qofkii ciriiri inuu gersho dadkii biilkooda uu lahaana ayaduna waa dulmi marka waa in la dhexdhexaysto taxsiini wey iyo wanaxwi daalika intaas wixii la mid a wa filjinaayaati wa huwa taxsiinigii jaari waa mid ku dareersanaa filjinaayaati dhiigagga ka manci qatli lxuri qofka xortaa diididda la diidoo kale bilcaddi in loo diido addoon haddii la dilo qofka dilay uu yahay qof xor ah looma qisaaso looma qisaaso looma qisaaso ow qatli nisaa'i dumarka in la diloo kale diididda la diido ow qatli nisaai ow manci qatli nisaa dumarka in la dilo diididda la diidoo kale wasibyaani carruurta in la dilo diididda la diiday waruhbaani suufiyada kirishtaanka in la dilo diididda la diiday filjihaadi jihaad firixiisa lagu dilo sharci islaamku waa diiday in la dilo waxa weeyaan dumarka gaalada oo aan hubka wadan dumarka gaalada ee aan hubka wadanoo dagaallamayn ma bannaano jihaadka marka lagu jira in la dilo carruurta gaalada in la laaya ma bannaano raahibka baadariga kiniisaddiisa iska fadhiya ee aan hubka sida ma bannaano in la dilo odaga dhacaya sacsacay ee aan xoog nahayn talana ku biirayn gaalada lama dili karo waxaas lama dila a'imatu kufri mahankaas a'imatu kufri waa kuwa shaqayna waa midkan buugga hadda qore murtadkaanoo kale waa oo buugga aan riddo ka qorele waa kaas a'imatu kufri faqaatilu a'imatu kufri adon lasha kuwa waa kuwa iyagu hoggaanka haya oo tala biirinaya oo sanco keenaya oo caqli keenaya waa kuwaas waa kuwaas waxa oday iska dhacayo talaba cid la tashanaya wax ma ogan la yidhahdo meelaha iska fadhiya waxba macnaa la dilima waxaas on la dilima sidaasa wanaaggiyana saas keeneeda ila mogta gaalka marka la dilaayo mogta waxaa laga wareejaayay diinka ilaahay dhibka uu ku hayo kuwan xayba dhib haya waa maato loo taliyo amaayaan waxay u baahan inta laga wareejiyo hogaamiyaalkan ayaga diinta loo bandhigo ha iyagu waa iska masaakiin hadba ciddi xoog leh oo iyagoo hor taaganay raacaan waxa dhahay maanta marka laga wareejiyo dumarka carruurta dadka tabar yartaa in waxa weyn haddii diinta loo bandhiga boqolaal iska qaataan oo naartiisaa soo badbaadaan laakiin tadisha inuu naarta hore ka galo xayta danta ku jirta ila cadow diinta ku aadan ma ahayn oo isagu hortaagane ma ahayn marka lama dilaayo lama dilaayo dadaa la yaa marka lahaa baadariga lama dilaayo waxay dhahaan baadari dhamada kirishtaan lama faahfaahay waxaad moogta caqligu iska bale hadduusan diin lahayn waa musiibo waqad yakuunu taxsiiniyu taxsiinigu inuu ahaa inuu ahaadaa la arkaa madluuban shay la dalbaa sharca shayga taxsiiniga lagu leeyahay mansuuska marka gabal waa waajib waa waajib waa waajib waa waajib waqad yakuunu taxsiiniyu taxsiiniga inuu ahaadaa la arkaa madluuban kula dalbaa sharcan calaa sabiili lxatmi waajibnimo jidkeed loogu dalbaa iyo walijaabi waajibin ka satrilcawraati cawrada in la asturaa waa taxsiini shay qurux ah oo haddaa qofka cawadaas oo iska noolaana mogta hadda isagoona xanuun weyn dareemi hadda cawaan badana iska nool oo dhar qaadan soo maaha wax xanuunana dareemi maayaan xataa wax xanuuna dareemi maayaan laakiin qurux inaysan ahayn qof walba muslim yahay waa dareemi kara asagu marka waa taxsiini laakiin hadda waa taxsiinigii waajibka ahayo sharci waa qowluu yidhi wakal weliyi sida weliga wa ka tashriici lweliyi waa weliga jidaynta la jideeyoo kale fi nikaaxi nikaax dhexdiisa xaalu ahaaday siyaanatan ilaalin darteeda loo jideeyey lilmarati haweenayda laga ilaalina can mubaasharati alcaqdi caqdiga inay la baashirtado haadakan miaalulmusanifi waa musanifka miaalkiisii litaxsiiniyi taxsiiniga u miaaliyey wa huwa miaalkanu ictibaarulweliyi waa weliga tixgelintiisa fii caqdi nikaaxi laga tixgeliyo siyaanatan ilaalin darteeda loo tixgelina lilmarati haweenayda laga ilaaliyo can mubaasharati caqdi caqdiga inay la baashirto binafsiha nafsadeeda liannahaa haweenayda low baasharat hadday la baashirto caqda nikaaxi nikaaxeeda gunidiisa la kaana daalika arrinkaas wuxuu ahaa lahaa mushciran mid dareensiinaya bimaa shay laa yaliiqu aan u cunanmin bilmuru'ati sharafta waxaan sharafta u cunanmin oo min qilati alxayaa'i xishood yaro ah wa tawaqaani nafsihaa nafteedu inay u hulowday ah ila rijaali ragga fa municad waan loo diiday min daalika arrinkaas xamlan xambaari darteed lilkhalqi makhluuqa lagu xambaaraa calaa axsani almanaahij manaahijta ugu fiican wa ajmali siyar iyo taariikh nololeedyada ugu fiican aa dadka lagu xambaara ha is eryadeen waa xorriyatu shaksiye ee taas ma ahan waxa way manhaj fiican qowluu yidhi fahaadaani labadan waa xaajigii iyo taxsiinigii laa yutamasaku bihimaa lama qabsado biduuni aslin asal la'aan bilaa khilaafin khilaaf la'aan u yidhi ee innahu shaniya laa yajuusu ma bannaano adtamasuku in lagu dhego bidarbi nuucii ahaanii oo labeeyey iyo wahaaliu nuuca saddexey waa xaajigii iyo taxsiinigii walaa binaa'ul axkaami axkaamin lagu dhisaana ma bannaana calayhima korkooda min kayri aslin daliil la'aan kii aan daliil lahayn xukun laguma dhisi karo daliilkaasoo min usuuli shariicati shareecada adiladeeda ka mida daliilkaasoo yashadu lahuma uga markhaati kaca bilictibaari tixgelin falaa yajuusu ma bannaana lilmujtahidi mujtahidka kullamaa laaxad mar kastoy u muuqato lahu mujtahidka maslaxatun maslaxo maslaxadaasoo taxsiiniyatun wanaag loo nisbeeyey oo xaajiyatun ama baahi loo nisbeeyey ictabarahaa inuu tixgeliya uma bannaana inuu tixgeliya uma bannaana oo warataba uu ka tartiibiyo calayha maslaxadda alaxkaama axkaam xataa yejida ilaa uu u helo lictibaariha litixgelinteeda shaahida mid uga maqaati kaco min jinsiha jinsigeeda wailaa haddii uu marka axkaam ka jideeyo wailaa in rataba calayha alaxkaam wailaa ay in rataba calayha alaxkaam hadduu axkaam ka ratibo lazima calaa daalika arrinkaas waxaa ku laasima wadcu sharci sharci in lagu dejiyo bira'yi caqli lianna annaasa dadku yakhtalifuuna waa isku khilaafsan yihin fii taqdiiri alxaaja xaajaadka in la qadariyo wamaa shay yaraahu uu arko bacdu naasi dadka gobolkood xasanan mid wanaagsan qad yaraahu inay u arkaana la arkaa aakharuuna kuwa kale qabiixan mid xun kamaa yelzamu calayhi siday ugu laasimaydo istiwaa'ulcaamiyi caamiga inuu sugnaado iyo wal caalin caalin caali inay sugnaado taasaa ka imaanaya hadii laydhaha caqli xaajiyaad shaygan waa xaajo khalaas xugun ha lagu dhiso taasaa ka imaanaydo maxaa yeelay lianna kulla waaxidin qof kastaa yacrifu waa gartaa maslaxata nafsi nafsadiisa maslaxadeeda maslaxada alwaaqicata ee dhacda mowqica taxsiini wanaajinta mowqiceeda awilxaajati baahida uma low jaasi hadduu bannaanaado daalika arrinkaas in axkaam lagu deji karo xaajiyaadka iyo taxsiiniyaadka lastuqniya waaba laga deeqtoonaa lahaa can bicfati rusul rususha la soo diridooda oo waxaa la dhihi lahaa shay kastoo maslaxaa caqliga lagu garana shay kastoo madaraana caqliga lagu garana looga tegaa waa laga deeqtoonaa laha lianna alcaqla caqligiiya kaafin ku filnaa laha fi ta'diibi edbinta iyo wa macrifati alaxkaami axkaamta la garashadooda wa haadaa kan oo ka laasimay haddii la yidhahdo xaajaadka iyo taxsiiniyaadka axkaamha laga ratibo waxaa ka laasimay koow caalim iyo jaahil ha sinaadeen waxaa ka laasimay in laga deeqtoonaado rusulsha la soo diridooda wa haadaa kan marka labadaas ishaara laasimkaas iyo wamaakii qablahu ka sii horreeyey oo ah wadcu sharci bira'yi sharci in ra'yi lagu dejiyo iyo wamaakii qablahu ka sii horreeyey oo minaiyo wamaakii qablahu ka sii horreeyey min allawaasimi waxyaalaha ka laasimi ay ka mid yihiin albaatilata oo baatilka haddii la yidhaahdo taxsiini iyo xaaji xugun ha lagu dhiso waxyaalaha baatilka oo ka laasimaya kuwaasaa ka mida in caqli sharci lagu dejiyo in caalim iyo caamisinaadaan in rususha soo diridooda laga deeqtoonaado kuwaasaa ka dhalana lawaasimtaas waa baail wamaa lazima minhu baailu fahuwa baailuna way qaacidadu wamaa lazima minhu baailu fahuwa baailu shayga mar haddii baatil ka laasimo asna inuu baatil yuhu kutusa ee xaqu baatil ma dhalo xaqa baatil kama laasimo ee shay baatil ka laasima haddaad aragto asna waa baail kale waa baail kale wa qowlulmusanifu uu yidhi bilaa khilaafin tabica musanifku wuxuu ku raacay fii qowlkaas ibnu qudaama low annagii nidhi kitaabkan oo qawaacidkaa wuxuu la socdaa rawdatu naadir uu la socdaa rawdatu naadirka ibnu qudaama caleh marka marar badan waxaa isleedaha iyadiiu soo qorayba rawdadiiuba soo qoraa isleeda marka ibnu qudaama sidaa yidhi kaas isna sidiu leeyy marka qariibna maahan labada wa isku madhab isla xanaabilo marka inuu ka faa'iidaysto oo uu fiiriyo markuu wax qoraayo qariib maaha baciid maaha laakiin kitaabku kitaabkii maaha waxbay ku kala duwayn wa qowlulmusanifu yidhi bilaa khilaafin tabica musanifku wuxuu ku raacay fii qowlkaas ibna qudaama wa fiihi qowlkaasna nadar fiiraa ku jirta fa in alimaama imaamkii maalikan aha yuraaci waa ilaaliyaa almaslaxata almursala fi lxaajiyaati waa ku ilaaliyaa oo axkaamu ku dhisaa kamaa yuraaciihaa siduu u ilaaliyo fi daruuriyaat wayanbaqii waxaa jira masale muhiim ah in la baraarujiyo ibnu qudaamana rawdatu naadirka uu ku sheegay oo imaamu maalig loo nisbeeyo beenna ah oo aan sugnayn aadna ay u inkiraan culummada maalikiyada iyo qayrkoodba oo uu ka mid yahay calaamatu shinqiidi mudakirada waxay yidhaahdeen sida loo ilaalayo daruuriyaadka waxaa ka mida heeru gaarsiiyey maalig inuu yidhi haddii amniga shacabka la sugi waaye si kale waa lagu sugi waayey in saddex meelood meel la laayo maahan idad waa yeelo waaye saddex meelood meelaa la layna si labada kale loo badbaadiyo ha ilaa laba sharood midka yaraa la qaataa hadde waxay ahaayeen ummaddii soddon milyan soddon milyan toban milyan waa laga takhallusa u leey haddii labaatan kale amni ku helaayeen warkaas juweynina waa sheegay buraanka waa ku sheegay ibnu qudaame laftigiisu waa rawdada waa ku sheegay laakiin wararkaas culammadii maalikiyadu waa inkireen wax sallena maahana yidhah mana uusan dhihin subxaan allah soddon qofka muslima toban milyan muslima dulmiga lagu dilo inaa lilah waa bahalnimo oo mogta naxariislaa xataa shuuciyad maahane xataa wax kaloo gaalada kale shomalaha kama suurtoodo waxaan mogta aad u fool in la yidhaa hala shafo dadka hala shafo hala shafo si ay dadku idab u yeeshaan diin oo iska day caqlina ma keeno diinku waa ka naxariis badanay mogta ummadde marka diin dhiga qof hal qof gardarre laguma dili karo ma dhici karto qofkaanan gardarre ku dilaa si qofkaas iiga cabsado waa jafa qofkan ka shakiyaba si dadku u cabsadaan taas mogtay diin ilaahay maaha taasu diin ilaahay salkuma laha dadka in la jafoo la yidha waxaan u laynaa dadku hayga hibaysteen horta waaba layga cabsan diideen taasu diin maaha marka mudakirada shinqiidda bal ka fiiri wayanbaqii waxaa habboon an yuclama in la ogaado annahu shani idaa tasaawad hadday sinaato marka fiiri xaajiyaad waxaan rabaa daruuriyaad xaajiyaad taxsiiliyaad in darajaadkaas la kala fahmo xaydku tare maxay faa'iidayna wax weyn bay faa'iidaynaya waxay horta faa'iidaynaydaa daruuriyaadka maslaxa mursala oo daruuriyaadka culammada agtarkood axkaamta waa ku dhisaa middaan xataa mansuuska ahayn labo maadaama aad garatay siday u kala wan yihiin sidaasa hadhow hadday istacaarudaan loo kala hormarinaa haddii shay daruuri ah iyo shay taxsiiniya iska hor yimaadaan oo taxsiiniga haddii la tixgeliyo layidha ha la ilaaliyo taxsiinigan daruurigiyaa baaba'a daruurigaa la ilaalina taxsiinigu ha baabici inay waxay kala weynikiya macno yeelana wayanbaqii waxaa habboon an yuclama in la ogaado annahu shaaniye idaa tasaawad hadday sinaato maslaxatu lficli ficilka maslaxadiisa iyo wa mafsadatuhu rujixa waxaa la rajaxaa jaanibu lmafsada dhinaca mafsadada ayaa la rajaxa oo layska ilaalina shaygan haddii la sameeyo maslaxa waa laga helaa mafsadana waa ka imaane maslaxana waa laga helaa mafsadana waa ka imaane marba hadday mafsado ka imaanaydo mafsadadiina ay weynta ama isla eg yihiin mafsadadaas si aysan u imaan maslaxada ha la waaye mafsadada horta yaysan dhicin mafsadada si loo suuliyo ayaa loo shaqayna maslaxadiiba ha ku seegto adeera ha ku seegto wayanbaqii waxaa habboon an yuclama in loo ogaado annahu shani idaa tasaawad hadday sinaato maslaxatu lficli ficilka maslaxadiisa iyo wa mafsadatuhu rujixa waxaa la rajaxaa jaanib lmafsada dhinaca mafsadada ayaa la rajaxaa fa yudra'u lficlu ficilka waa la difaacaa lianna dar'a almafaasid maxaa yeelay mafaasidda in la difaaco muqadamun waxaa laga hormariyaa calaa jalbi almasaalix masaalixda in la soo jiito masaalix in la soo xasiliyo waxaa ka muhiimsanoo ka horayda mafsadada in la difaaco saas darteeda waxaa la idhahdaa shay kasta oo maslaxa maxdiya ah sharcigu waa jideeya shay kastaoo maslaxa iyo mafsado islaale maslaxadu badan tahana sharcigu waa jideeya oo hadda jihaadka mafsada waa ku jirta ila qofka naftiisaa go-e waa dhaawacma waa jiisooba indhaha kaa dhaca laakiin maslaxa ka weynaa ku jirto diinka alla ku kor noqda diinka allah ku kor noqda marka shayga dararbeha ku jira haddii maslaxa ka weynu ku jirto sharcigu waa jideeya shayga mafsado maxdiya hadduu yahay sida shirkigo kalena sharcigu waa diidaa hadday maslaxo iyo mafsada iskula jirto laakiin mafsadadu badan tahayna sharcigu waa xarimaa wayasaluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa imun kabiiru wa manaaficu linnaasi wa imuhumaa akbaru min nafcihimaa maa kaura dararuhu can nafcihi fahuwa xaraamu maxaa soo haray shaygay mafsadadiisa iyo maslaxadiisu isla ekaadaan fa dar'u lmafsadati wlaa min jalbi lmaslaxa amase muqadaman min jalbi maslaxa qaacidadaasa rasmiga oo qawaacidka fiqiga ka mida fa dar'u lmafsada mafsadada in la difaaco muqadamun isagaa laga hormariyaa min jalbi lmaslaxa maslaxa in la soo jiito taasaa ka horayda fa yudrau ficlu ficilka wuxuu wayanbaqii waxaa badan an yuclama in la ogaado annahu shani idaa tasawud hadday sinaato maslaxatu lficli ficilka maslaxadiisa iyo wa mafsadatuhu ficilka mafsadadiisa rujixa waxaa la rajaxaa jaanib lmafsada dhinaca mafsadada dhinacaasaa lala dagaalamaa in mafsadadaas la suuliyo fa yudra'u waa la difaaca alficlu ficilkaas laba samayma haddii la samay maslaxa hadda lagu heli lahay ogow laakiin mafsado ka weynaa ku imaanaheer khalaas la samayma ficilkaas fa yudra'u waa la difaaca alficlu maxaa yeele lianna dar' almafaasid mafaasidda in la difaaco muqadamun ayadaa horayda calaa jalbi almasaalix masaalix soo jiidashadiis soomaalida xataa waxay dhahdaan khayr wax kaama dhibee shar u tooghay horta ha shartaa daran ha khayr isaga waxba kaa dhibima laakiin sharta iska ilaali marka haddii shaygan kayrna ku jiro maslaxana sharna ku jirto shartuna badan tahay ama isla eg yihiin day xataa isla eg yihiin shartaasaa laga hortega shartaasaa la difaaca horta waclam ogow ana alaxkaama axkaamta allatii axkaamta shuruuxeed la jideeyey lisiyaanati daruuriyaad daruuriyaadka la ilaalintooda dartood loo jideeyey hiya axkaamtaasu ahamu laxkaam waa axkaamta midda ugu muhiimsan daruuriyaadka axkaamta loo jideeyey diinta ilaalinteeda nafta ilaalinteeda maalka ilaalintiisa cirdiga ilaalintiisa caqliga ilaalintiisa nasabka ilaalin waa axkaamta ugu muhiimsan oo la rabo in la ilaaliyo oo la rabo in la ilaaliyo waxa ugu horeeya oo la ilaaliyo waa taas wey waclam ogow ana alaxkaam axkaamta allatii axkaamta shuruucad la jideeyey lisiyaanati daruuriyaad daruuriyaadka la ilaalintooda loo jideeyey hiya ahamu alaxkaam waa axkaamta midda ugu muhiimsan wa axaquhaa waana midda ugu xaqnimo badan bilmuraacaati in la ilaaliyo wateliyaha waxaa ku xigta alaxkaamu axkaamta almashruucatu loo jideeyey lidamaani alxaajiyaad xaajiyaadka in la damaano qaado in la ilaaliyo taasaa ku xigta in taasna xoogga iyadana la saara oo lagu xigto uma alaxkaamu axkaamtiya ku xigta axkaamta almashruucatu loo jideeyey litaxsiini qurxinta iyo wa takmiili dhammaystiridda saasay u kala horeeyaan sidaasa dowladdu xaq saas inay u ilaalidaa la raba u kala hormarido oy u waardiyeydo oy culayskana u kala siido culayskana ay u kala siido waaya laakiin diintii oo la baaba'ayo la ridoobaya haddii layidha carrada laxaaqa ee marka hadda wixii taxsiinigii taxsiinigu ka mid aha moogtahay dhulka laxaaqa nadaafaddu taasay ahayd soo maa taanaa taasaa daran soo maa wixii inaad ku qasta lama raba moogta dhulka xaaqidiis waa loo baahan yahi waa diin laakiin waa goor maaha laakiin horta daruurigii ilaali xaajigiina ilaali taxsiinigu markaasuu ku xiga taxsiinigu markaasuu ku xiga laakiin hadda wixiiba haddaysan qaacido iyo miisaan kuu lahayn waa musiibo walaa yuraaca lama ilaaliyo xukmun taxsiiniyun xukun taxsiiniya lama ilaaliyo idaa kaana fii muraacaatihi fiiri marka qaacidadan walaa yuraaca lama ilaaliyo xukmun taxsiiniyun xukun taxsiini ah idaa kaana hadduu ku sugnaado fii muraacaatihi la ilaalintiisa ikhlaalun dhimid bimaa shay la dhimaa huwa daruuriyun oo daruuro loo nisbeeyey meeshan waxaad tidhi qashinkan iska xaaq laakiin aa ka dhaca waxaad cadabela inay ku jirto oo nafu ku go'o ma ahan inaad tidhahda markaa waa inaad naftaan ilaalida marka hore ammaanka naftaana ka horreeya ilaa nafta in la ilaaliya waxuu ahaa waa daruuri qashinkan in la xaqaana waa taxsiini haddee taxsiini adoo noolayna haddaa naf u goydo ka war oo la raashin gabdhoodaa tagtay sax maa maa tidha waxa weeyaan aad tidhahda qashinkaniyo meeshaan iga gub mar haddaad gubtida xaal ku jiro meel oo khataroo la og yahay balaayo ka jirto waxa weyn koow horta waxa ugu horreeya waa in la ilaaliyo daruuriyaadka oo naftii lagu dadaalo oo diintii lagu dadaalo ilaalinteeda taasaa horeyda taasaa horeyda naftuba ha go'da haddii rabta meesha qashinka iga xaaq sax maa sax maa ilaa waxa weeye isku miisaan maaha mog qashinku waa dhib laakiin waxaa ka weyn qofka muslimka dhiiggiisa kaasaa ka weyn kaasaa ka weyn walaa yuraaca lama ilaaliyo xukmun xukunkoo taxsiinun taxsiin loo nisbeeyey idaa kaana hadduu ku sugnaana fii muraacaati la ilaalintiisa ikhlaalun dhimid bimaa shay la dhima huwa daruuriy laga maarmaan ah oo xaajiyun ama xaaji ah lianna alfarca farc laa yuraaca lama ilaaliyo idaa kaana hadduu ku sugnaado fii muraacaati la ilaalintiisa iyo walmuxaafadati calayhi ilaalinta la ilaaliyo tafriidun gaabin fii asl asalkii laga gaabina walidaa saas daraaddeeda fiirihe ubiixa fiiri miaal kaleu miaal ku siiyey ubiixa waa la baneeyey sharcan kashfu lcawrati cawrada in la faydo cinda aliqtidaa'i arrintaas markay dhibaatadu keento day danu keento waa la fayda waa la fayda maxaa dhibaatada u keentay liajli tashkhiisi daa'in cudurka in la garto cudurkan in la gartaa la rabaa oo waxaa la yidhi qofkan meel cawradiya aa nabar uga yahay kaasaa la yidhi warkaan kale ama ku jira mar halaga faar halaga dar ta la fayda cad laga soo goyna soo ma waana cawradii waa la fayday cawradii marka waxay ka mid ahay taxsiinigii laakiin daruuriyaa la rabaa in la ilaaliyo nafti ah waa la ogolaana marka waa la fayda waa la fayda si cudurkan loo tashkiiso tashkiisku waa garashada cudurka nuuciisa in la garo ow limudaawaati ama in la dawoodaa la rabaa meesha in la dhayay rabtaa laakiin fiiri hadde nin haddii halkan meel oo cawraa nabar uga yaala yaa dhayaa ama seecada cad ka soo goyna ama she loo diraan waa nin kale ninka kale awalaysa u bannaanayn mogta ninka kale awal uma bannaanayn laakiin haddeer daruuraa keento u bannayday laakiin nin ilah gabadaa jooga gabadha in loo diro ayadoo waa munkar kale ayadoo waa munkar gaara labadaas yaan weligiisa legsi qadir idaacada shaydaanu haddeer waxaa soo baxay oo caafimaadan dad baraynaa leh oo fasaadkoodu gaaray fiiri fasaadkoodu inuu gaaro ninay waxay inta miiska seexiyaan ay leeyihin haya gabdhihii caafimaadka baranaayay ninkan waxaa la rabaa xidid walba xididadiisa xidid xidid inaad u garataan haya halkan bal riix xidid ma ku jiraa jirkiisoo dhan in xidid ku jira gabaraa tiriyaa layidhi oo joog kan aa ila dhasho ilaa dhagtay jaamacadda kanaan riixriix xididadiisa raadinay markaasaa li maya jaamacadda waa ka baxay ama midkaanaad riix fiiri waa daaci shaydaan maaha wax barida ma ujeeda ha war waxay tii midkaan waxaanba isku garab fadhinaa oo jaamacadda oo iskula barannaaba marka nin xididkiisa la raado inan xididada ka raadiyo ha markaasaa le maya iridaad ka baxayda jaamacadda iga mid haddii kale kanaa wax ka riixa islaamiya marka fiiri waa daaci shaydaan ujeeddadiisu waa inuu xayaaga xishoodka diinka akhlaaqda ka dhaqo gabadhaan ee maahan inuu wax baro ha ibliiskan fiiri ha maahan inuu wax baro waa ibliis daaci shaydaan wey marka maxaa yeel qaacidadu waxay tahay addaruuratu tuqadaru biqadariha fiiri addaruuratu tuqadaru biqadariha waa qaacida kuliya daruurada waxaa la qadariya inta inta markaas ay la eg tahay haddii waxa weeyaan nin meesha bowdadiisa dhaawac ku yaallo nin kale inuu fiiriyo awal ma bannaanayn hadda waa laga maarmi waayma soo maahan ha fiiriyo gabadhu xataa ninkan gacantiisa inuu fiiriyaanba la ogolay iyadu waa kasii fogta inteeda lama dhaafsiiyo welidaa saas daraaddeed fiiri bawdada haddii nabarku yahay cad meel ka sii fog inuu fiiriyo xaaraan wey ma dhahaya daruura timid iska fayd waxa dhan addaruuratu tuqadaru biqadariha inteedaa lala ekayna inta kale waa in la dadeex inta kale inta la daboolo aa halka meela la muujina oo nabarka ku yahay markaasada halkaas meela fiiri meel kalena ha fiiri addaruuratu tuqadaru biqadariha qadarkeedaa lala ekayna laga badi maa markaasuu yidhi liajli tashkhiisi daa'in ow limudaawaatin iyo in la daweeyo darteed ow camaliyatin jaraaxiya amase waxaa la rabaa qalliin in lagu sameeyo ow camaliyatin camaliyadaasoo jaraaxiyatin qalliin loo nisbeeyey camaliyadaasoo daruuriyata laga maarmaan ee qofka halla jeexaaba leh gabadhii maalan ilmihii ha lagu soo qalaa leh ninaana wax gabadhoo qala waa la waayo waa la jeexaa ninaana qalaa ilaa nafta daruuraa timi soo maa daruuraa timi halaqala gabadhii marka haddii gabadh qasho lahayo nin ma bannaana oo gabdhuhu ku firan yihiin dii la waayo ninkaa qala ninkaa qala marka camaliya waxaa timid markaa jaraaxiya daruuriya maxaa yeelay lianna satra alcawrata cawrada la asturaa min alumuuri ataxsiiniya arrimaha wanaajinta loo nisbeeyuu ka mid ahaa arrimaha almatluubata ee la dalbaya calaa sabiililwujuubi waajibnimo jidkeed kamaa madaa ama alcilaaju dawayntan fa min adaruuriyaati ay ka mid tahay lianna bihi dawaynta siyaanata nafsi nafta ilaalinteedaa ku jirta aw ilcaqli caqliga ilaalintiisaa ku jirta oo qofka waa waalaan marka abal haddaan la daweyn aw inasli farci iyo taranka iyo ilmihii ilaalintoodiyaa ku jirta wallahu aclam wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina maxamed